bismillaah alxamdu lilah hanaau lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri اlfahm waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina bifadlika wajuudika wamanika ya latiif تيسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير waxaan qaadanaynaa dersigii labaad manduumat raxbiya ee faraa'idka ah fii cilmi اlfaraa'id ayb waxaynu soo qaadannay asbaabta dhaxalka keena asbaabta dhaxalka keenta asbaabtaasi imisay ahaayeen saddex bay ahaayeen asbaabtaas saddexdaa midka koowaad wuxuu ahaa nikaaxa midka labaadna walaha buu ahaa midka saddexaadna nasabka ayuu ahaa saddexdaas waa asbaabta keenaysa in la isdhaxlo ayib waxaan soo qaadannay waxa la yidhaahdo mawaanic muqtadihii shaygii wixii keenayey inuu qofku wax dhaxlo markii la helo haddii maanic yimaado yaa maanica qaacida waxaa jira dhahaysa haddii muqtadaha iyo maanicu kulmaan maanica macnaha la hormarinaya la qallibaya maanicaa shaqaynaya markaas waxyaalaha qofka ka mancinaya oo ka hor istaagaya inuu wax dhaxlana iyaguna saddex bay ahaayeen saddexdaas addoonnimo aan hadda maanta adduunka aynaan hayn addoonnimadii macnaha sharcigu sheegayey baa kow ahayd waxaa laba ahaa qatli oo dil hadduu dhaco qofku qofkau dhexli lahaa uu dilo maanic baa meeshaa qofkaa ku qumay tan saddexaadna ikhtilaafu diin diinka oo lagu kala tago oo kaafir iyo muslim ay kala noqdaan diinu lkufri wa diinu lislaam ay kala haysaan intaa markaynu soo qaadannay asbaabtii irtiga keenaysay iyo mawaanicdii waxaan sheegaynaa oo raacinaynaa arkaanta irfiga iyo shuruudda irfiga waxaan ka raacinaynaa oo idiin qoraya muqadamada bilowga horeba shaarixa markuu yidhi amaa bacdu waa warqad rogtaan meeshaas qowluhu alfaraa'id uu yidhi jamcu fariida hameen dhowtaynu qabanaynay darsigii hore cilmu alfaraa'id meeshaas buu idinka qabanayaa gogasha hore agteeda weeye waa meeshuu leeyahay muqadamada almusamaat biraxbiya fii cilmi alfaraa'id naaficun in shaa allahu tacaala waa gogasha hore oo shaarixa shaarixa raqamkaan ku kala duwannahay haddaan safxada anigu kaan haya idiin sheegi lahaa ayib kankeen safxada labaiyo tobnaad aaw sabxada saddex iyo tobnaad sadarka saddexaad qowluhu alfaraa'id ma ujeeddaan ka haysataan sabxada saddex iyo tobnaad ee doctor ustaad mustafa diibulbuqa sabxada saddex iyo tobnaad meesha uu yidhi qowluhu alfaraa'id sadarka kusii xiga uu yidhi wa cilmu alfaraa'id meesha kusii xigta uu yidhi wa mawduucuhu altarikaat cilmigan mawduuca uu ka hadlayo waa tarikaadka xoolaha qofku ka tegey weeye wuxuu ka tegey weeye waa arkaanul irsi ma ujeedaan ayib halkaan iskala socono marka arkaanul irsi dhaxalka arkaantiisu alaaatun saddex wey arkaanta haddii rugniga la waayo salaaddaa waa lagu yaqaan soo ma wax shaqaynaya ma jiraan saddexdan haddii la waayo mid ka mid a waxba shaqayn mayaan meesha wax irsiga kala shaqaynayaa ma jiro waa saddex kow mawruuf waaye waa mid la dhaxlayo qof la dhaxlayo cid la dhaxlayo waa in la helo mawruuf muwaris waan dhihi kadhaan meesha kutubta qaarna waa qoraan muwaris waa isticmaali kadhaan mid dhaxalsiiya ah waaye cid la dhaxlayo waa in la helo kan labaad waaris cid wax dhaxlaysa waa in la helo waaris cid wax dhaxlaysa waa in la helo kan saddexaadna xaqun mawruufun xaq la dhaxlo waa in la helo arkaantaasuu ku taagan yahay dhaxalkao dhan haddii mid ka mida la waado arkaantii baa kala dhimanaatay ma shaqaynayo tusaale waxa weeyaan waarisba haddaan lahayn cid wax dhaxashaba haddaan lahayn oo qofkaani lahayn ama cid la dhaxlaba haddaan lahayn ama xoolo la dhaxlaba aan laga teginoo meeshaba jirin maxaa la qaybinayaa oo la dhaxlayaaba arkaantuu ku taagnaa weeye waxaynoo ku daraysaan asbaabtii iyo mawaanicdii hadda aynu sheegnay arkaanul irsi oo ayona saddex kale kuwii horena saddex saddex bay ahaayeen inta laysla waafaqsan yahay ayib shuruudda u soo gudba shuruudda lagama maarmaanka ah in la helo waa saddex iyaduna saddex saddexdaa inoo haya shuruud kow waxaa weeye kan kowaad taxaququ mawtil muwaris midka dhaxalsinyaha oo la dhaxlayo dhimashadiisu inay xaqiiqowdo marka hore aan soomaaliya idinku sheego saddex weeyaan kan kowaad kan la dhaxlayo qofka la dhaxlayo dhimashadiisu waa inay xaqiiqowdo intaas baan barabnaa soomaaligaas kan labaadna waxa weeye qofka wax dhaxlaya noloshiisu inay xaqiiqowdo intuu dhintay kan la dhaxlayay ka bacdi intii la hubsaday kii la dhaxli lahaa inuu dhintay ka bacdi waa in kani nool yahay wax dhaxlaya daqiiqadba ha ka dambeeya ama ka yarba hadduu rabo waa labo kan saddexaad xagga qadaha iyo xukunka iyo cidda wax maamulayso iyadu u taallaayo qofka dadka wax dhaxalsiinaya ama qaadiga ama maxkamadda ama shiikha waa inuu yaqaan jihada ay isku dhaxlayaan labadan qof qofkaanaan dhaxlayaa qof labadan qof wax u dhaxal jihada ay isku dhaxlayaan ma isdhaleen ma isqabaan yaa ma walaa ka dhaxeeya waa inuu jihada yaqaan derajada ay isku kulmeen waa inuu yaqaan waxay isku yihiin dadku wuxuu isku yahay yaa waa inuu garanayo iyadoo hadda aysaa kuugu baxday carabiga ku noqon iyo kitaabka taxaququ mawti lmuwaris kii dhaxalsiiyaha ahaa ee la dhaxlayay dhimashadiisu waa inay xaqiiqowdo ow ilxaaquhu ama waa in la haleeshiiyo bil mowtaa kuwa dhintay xukman maba hubno inuu dhintaye waxaa la xukumay inuu ninkaasi dhintay ama qofkaasi dhintay dadkii dhintaa liiskooda lagu dara waaye waa la xukumay waayo qofkaa inteebaa ugu dambaysa waa la waayey bad iyo biri meelo ku dhumayba iyo dagaaladii sabansabankii meelo ka badan waa ka horays haba la waayo waxaa la qofkaa haddaa ma noola waa la xukumay ama maahe waa taqdiiran waa la qadarayaa dhimashadiisa waa ilmaha uurka ku jiray oo hooyadiisoo uurle inta nabarka lagu dhuftay isagoo mayda dhashay ilmaha maydka ku dhashay dhihi mayno magtiisii baa la rabaayoo waa noolaan lahaayoo waxa la yidhahda qurro wax la yidhahdaa ka waajibaysa shan halaad ma garato marka waxaa la qadarayaa inuu uurka ku awal ku dhintay ilaa nolol kuma dhalane marka xoolaha la xukumay ilmahan waxaa la yidhi qurraha laga qaado xoolahaas yaa iska leh warafadii ilmaha ciddii dhaxalkiisa lahayd baa leh marka maxaa la xukumay markii hore qofkan dadkii dhintaa la haleeshiiyey ama dadkii dhintay baa la haleeshiiyey laakiin taqdiiran waa ku qadarin haa waxaan qadaraynaa inuu noolaa dhimasho u soo dariday yaa markii loo fiirsho quradan iyo xoolahan laga qaadanayo sababtaa u dhintay waaya mado badan baa hadda soomaalidu waa kala haantaa wilf baa ku dhacay oo waa lis waayey intaa waxbaa la baafinaya labaatan sano ka hor soddon sano ka hor dad aha intaa baafin iyo wax raadin iyo dad haddeer dhow la helo iyo waxaasaa jira waaya kan labaad oo aynu awal sheegnay markaynu taxaququ xayaatil waaris xayaatan mustaqirata nolol mustaqiro ah kan wax dhaxlaya noloshiis waa inay xaqiiqowdo xayaata mustaqiraha noolaa bacda mowtilmuwaris kii dhaxalsiiyaha u dhaxli lahaa intuu dhintoo la hubsaday inuu dhintay ama lagu xukumay ama la qadaray waa in kan dhaxalka qaadanaya xayaata la huba noolaa waay ayb aw ilxaaquhu bilaxyaa nolol la huba annagu ma haynee kuwa nool baa la haleeshiiyey xukman waa la xukumay inuu noolaa waa maxay kal xamli uur oo kale qofkaan dhintay dadka uu ka tegay uur baa jira baa layidhi waay uurkiina hadhow nololba ku dhash waxaa la xukumayaa qofkaan dhaxalka waxbuu ku leeyahay inuu noolaa inuu noolaa nagu ma jeedno ma ogin hadda waxyaalaha ilmaha waa dhintay iyo waa meyd iyo qalabbaaba hadda la isticmaalaa ama la adeegsadaa laakiin inuu noolaa uurkaan maadaama nolol ku dhashay bes waa xukman dhaxalka wax ku leeyahy waaya qadiyad maalin dhoweyto su'aal calaa cabril facebook layga su'aal waxay ahayd gabar baa iyo nin baa isqabay intay noolaayeen bay xamihii iyo biyihii bini'aadanka laga abuurayay iska qaadeen oo meel dhigteen iyagoo iskala raalliya shaybaarada lagu kaydiyo manida iyo manawiga bay dhigteen hawshioo kaydkaa ku jidha baa ninkii dhinta ninkii markuu dhintay gabadhii cidday gashay ciddadii markay gashay ciddadii waa dhammaatay ciddadii intay dhammaatay ka bacdi bay waxay isticmaashay buuxamihii iyo biyihii iyo manidii zawjkeedii dhintay ciddadiisina dhammaatay uur bay yeelatay ilmay ku dhasha liman lahu haada alwalad yaa le ilmahan ma ninkii dhintay baa hadda wax dhaldhalaya oo biyihiisa hadba qaar la isticmaalaya ma waxba kama jiraanba ma ciddadaan hadda dhammaataa dhibta keentay haddii ciddadu aysan dhammaateen oo ciddada ku jidha waxbay tari lahayd oo dhib ma lahaateen ma la ogol yahay mise lama oggola qadiyaddu waxay noqotay baxfi badan u baahatay iyo maraajic badan in laga fiirsho hadda waxaan ku keenay ilxaaquhu bilaxyaa'i xukman masaa'isha laga qabta masaladaa lafteeda taasaa ka mid ah haddii ninku ka tegay biyo keliya aan uurkaba ku jirin maxay noqonaysaa halkaasaa laga qabtaa qadiyadda saddexaadna waxa weeyaan shardiga saddexaad waa in la og yahay jihada dadkan waxa ka dhexeeya iyo siday isku dhexlayaan hadda caawa maxaan haysanaa oon rabnaa inaan soo diyaarina insha allah asbaabtii mawaanicdii arkaantii shuruuddii intaasaa inoo sugan ayib taas aad loo soo diyaarinaya dersigaan qaadanaynaa marka biidn illahi ilbaari waxaan halkaan ka qaadanaynaa insha allahu tacaala dersigan labaad oo ku saabsan dadka wax dhaxla baa halkan laga hadlaya waxa weeye baabu lwaariiina min arijaal soo ma kuwa wax dhaxla ee ragga ah alwaariiin min arijaal maxay wax ku dhaxlayaan asbaabtii saddexda ahayd oo haddaas laysku dhexleeyey qof kastoo lagu dhaho waxbuu dhaxlayaa asbaabtii mid ka mida waa inuu wato waay oo nikaax iyo welihiiyo nasabkii wاlwaariثuuna min الrijaali caشhaرة asmaaهum macruufaة muشhtahiرة alibn وabn اlbni mahma nazla wاlab wاljad lahu wain calىa wاlأhu min ay اljihaati kaana qad أnzla اllahu bih اlqur'ana ilى akhiri abyad iiri wاlwaariثuuna kuwa wax dhaxla oo min arijaali ragga ah rag maxaa looga jeedaa kuwa lab-un iyagu waxay rajul u yaqaaneen ninka kan lab oo qaangaarka oo reer bani aadama laakiin hadda loogama jeeda wuxun lab baa looga jeeda yuusan ba qaangaarina qof lab kuwa lab ee wax dhaxlaaye casharatun waa toban soo halkaan noo marmayn casharatun waa toban asmaahum magacyadoodu macruufatun waa mid macruufoo layska yaqaan mushtahiratun waa mid caan baxday yaa waxa weeyaan macrifa iyo cilmi waa iska mutaraadifaan waayo mashhuura weeyaan yaclamuhaa kullu axadin min alfardiyiin aduu fardiyiinta haddaadan ka mid ahayn dee aday ku jirtaa laakiin qof kastoo fardiyiinta dadka dhaxalka yaqaana baa yaqaan tobanka nin magacyadooda ee dhaxalka qaata adna saa lagaaga tegmeye waa lagu bari wuxuu yidhi al ibnu kow kan koowaad waa wiil ibni ibni haddii mar la sheego qofka dhintay baa dhalay ama hooyadiis ha ahaato ama aabbihii ha ahaado ibni maydka ilmihiisi wey wabnulibni labo wiil maydku dhalay wiilkiis wey ibnulibni baa la dhahaa qof baa dhintay wiilkiisa ma joogee wiilkiisu wiilow dhalaa jooga rag kaliyaan tirinaynaa gabadhii meeda hadhihin gabdhihi waa soo socdaa alibnu wabnulibni labo mahmaa nazala nazalaada aliftu waa idlaaq tasniya maaha mahmaa nazala me fi ayi darajatin kaana nuzuuluhu darakas darajo kastoo hoos u nusuulo u degaba haddii la waayo wiilka maydku dhalay midow dhalay midow sii dhalay midow sii dhalay oo hoos u daadego mahmaa nazala wey waa imaanayaa meesha mar kasta wiilkaasi wuxuu ku soo dhowaaday rag oo maydku nin ou dhalay qof ninoo ka farcamay weeye ibnulibninku ama kii ku xigay ha noqdo ama kuwii ka soo hooseeyey waa inaan gabari soo gelin gabar maydku dhalay wiilkay dhashay maaha kaama soo galo waaye waa labo walabo aabe waa reer odaygii reerkaasaasay wey waaljaaddu awoowe oo laba mayidka u ahaaday lahu lilmayiti baan leenaha damiirka awoowe maydka u ahaaday maydka awowgi waa laba kale xagga faraca haddaan kaa tusay buu ku leeyahy xagga korana aan u baxo alab waljad waay waay halkaas afar baan haynaa soo ma walaq walaal min ayi ljihaati jihooyinka kii ka midoo kaana uu noqdaba dhinac u doona haka noqo haka yimaado walaala aba keliya uga walaala walaal hooyo keliya uga walaala walaal aabbihi hooyaba uga walaala min ayi ljihaadi kaana weye jihaadka midow doona haka yimaado ku dar wiilkaas walaalkaa ku dar shan soo ma qad anzla allaahu bihi lqur'aana macalimiintii baa fadhiya meesha ka hadashay sheega weeye marka walaalaha dhaxalkooda aayadda walaalaha sheegtay qad anzla allahu ilaahay waa deji yaa bihi walaalkaa dhaxalkiisa biirsi alqur'aana baa ilahay ku soo dejiyey ilaahay qur-aanka ku sheegay wey qad anzala allaahu bihi alqur'aan qur-aan la akhriyo baa ilaahay ku soo dejiyey hadday li'um yihiinna aayad baa ka hadashay yaa hadday kuwa li'umka aysan ahaynna aayad kalaa ka hadashay waay kuwo waa midda aayaddu ku leedahay falidakari milu xadil uinhayayni in imru'un halaka wayastabtuunaka qul illaahu yuftiikum fi kalaala in imru'un halaka laysa lahu walad walahu akhun soma waka walaal ama gabar halkaas iyo aayadda sii wad ninkaan lahu iqwatun isla walaalihiiba halkaa aayaddu ka sii sheegaysaa dambe fii aakhiri suurati nisaa soo ma taasi wata minkaan kalena waxa weeyaan waa meesha aayadda qur-aanka fahum shurakaau fi ulu iyo bilowga aayadda kuwaa li'umkaa uluka wadaagsanaya haddii kalena waxa weeyaan sudus inuu leeyahay ayb qad anzla allahu bihi lqur'aan shan baan haynaa raggii sooma waa bnulakhi walaal wiilkii almudnii soo dhowaaday ilayhi meydka bilaabay aabbe ugu soo dhowaaday waxaa lix kaga dhigtaa walaal wiilow dhalay walaalku waa kee walaal hooyamaya maya waa walaalkii aabba ay walaalaha ku ahaayeen marka aabbe walaal ku yihiin ama aabbihi hooyaba walaalaha ku noqdeen ama aabbe keliya ha ku noqdeen waa walaal aabbuhu ka dhexeeyo kolleyba ama hooya ha ugu darmato ama yaysan ugu darman almudni ilayhi bilaab fasma maqaalan laysa bilmukadabi fasmac dhegayso bay yidhi maqaalan oraah iyo qowl qowl oo laysa aan ahayn bilmukadabi mid la beeniyo hadal waa beenta aan la dhahayn ee run ah qawlan saadiqan laysa fiihi kadib hadal runa aan beeni ku jirin dhegayso bay waay waa arrin laysku waafaqsan yahay weeye arrintu imisaa marayn walcammu adeer iyo wabnulcammi adeer wiilkiis oo min abihi ka ahaaday adeer hooyaa xagga hooyada adeer kaaga a maaha adeer xagga abbaha wey labadaana ku dar sideed fashkur lidiliijaazi watambiihi fashkur waxaad ku shukridaa bay yidhi u mahad celisaa lidiliijaazi soo gaabinta kanu saaxiibka iyo watambiihi baraarujinta dee qofka wax ku barayo kitaabka ku alifay sheikh ya sidaa wax u soo koobaya oo sidaa kuu baraarujinaya mayuusan shukrinaq iyo mahadcelin iyo duco kaa mudnayn ya fashkuru lidiliijaazi watambiihi anoaan kugu daalin oo beydad badan yaa soo yaacin saan u soo koobay iyo u baraarujiyey kaasna wuxuu yidhi waxa weeyaan qofkii asxaan kuu sameeya waa loo mukaafa'a loo sameeyaa ya jazaaka allaahu khayran baa kaa gudi ka dhah jazaaka allaahu cannaa khayra aljaza ya halkaasna waxaan maraynaa siddeed soo ma wazawju zawjkii gabadha dhimatay qabay sagaal waalmuctiqu kii uu xoreeyo dulwalaa'i walaha u saaxiibka isku ninkaas almuctiq dulwalaa waa hal nina walaha u leeyahay qofkii oo xoreeyadoo wax dhaxla la waayey yaa walahu ku dhaxlayaa alwalaa cid uga sokaysaan jirin fajumlatu dukuuri haulaa'i fa jumlatu dukuuri kuwa lab duuduubkooda iyo soo jumlahii tafaariikha jira soo ma jumladoodu haulaa'i waa in kuwaas weeya warkaa waa iga dhammaaday wey warkaasi halkaasuu joogaa si fiicanoo macaan ayuu u sharxay jazaahu llahu canna khayra aljaza ayb haddaba haddii raggaan la badiyo ama la basdiyo hadda waa tobane jumla weeye haddee shan baa lagu daraa shantuna meeshay ku qoran yihiin tafsiil haddii la geliyo oo la tafsiiliyo shan iyo toban bay raggu noqonayaan waay shan baa laga soo dhexdhex saarayaa shan iyo tobankaas waxay noqonayaan hadda wiilku waa sheeganaa ibnulibnu waa sheeganaa aabiyi awowa waa sheeganaayeen soo afar maa akh oo dhan hal meel baan ka tirina maogta akhaa noo sheegan bal kii shaqiiq ahaa inoo ka dhigo oo shanta ku ahaayo kii lacabka ahaa akhli aba iyo akhli uma ku dar shantaas akhli aba iyo akhli uma markii lagu daro toddoba soo maa waaye wuxuuna yidhi wabnul akhi keliyuuna yidhi moogta wabnul akhi ibnul akhi shaqiiq ahaa walaal wiilow dhalay shaqiiqa walaalka aabbiya hooyaba aa wadaagteen wiilkow dhalay ka soo qaado waxaa ku dadhaa walaalkaa wiilkow dhalay aabbe keliya aa walaala ka ahaydeen walaal aa aabbe walaala ka tihiin keliya wiilow dhalay waa basdinaynaa way sheeganaayeen laakiin waa markii xoogaa la kala jiido oo la basdiyo waayo toddobaan haysanay sideed ka dhig wal cammu adeer boonna yidhi adeerkii shaqiiqaha kaas meesha ku qoran aan ka soo qaadne wal cammu lil abi ku dar adeer xagga aabbe aabbaha walaala ka ahayn aabbaha keliya aysan isku hooya dhalin waa imis tiradii ma haysaan sagaal waa sagaal wabnul cammi bayna yidhi ibnulcamkii shaqiiqa ahaa in adeerkaa shaqiiqa wiilkou dhalay ka soo qaado oo toban kaga dhigo waxaa koo iyo toban kaga dhigtaa ibnulcam min alab in adeerka yaa xagga aabbaha aad maaragtay aabbaha ay aabbaha keliya walaal ka ahaayeen waay ayib waxaa ku daraysaa zawjkii iyo wadul walaa'i kii muctiqa ahaa weli shan iyo tobankaa nin wey shan iyo toban weeyaan haddaba fiiriyo haddii hadda su'aal lagu weydiiyo noqonaysa shan iyo tobankaa nin ma nasab bay wax ku dhaxlayaan ma nikaaxbaa kala siisiya haddii lagu yidhaahdo seebay wax ku dhaxlayaan dadkaani kow ilaa saddex iyo toban saddex iyo toban raggaa ka mid a qaraabanimay wax ku dhaxlayaan waa nasab maxaa haray raggii saddex iyo toban markii laga jaray shan iyo tobankaa labo waa zawjka nikaaxba wax ku dhaxlaa koo la qaacidadii hore haysataa mogta asbaab ulirth maxaa shan iyo toban ku ah muctiq welow wax ku dhexlayaa labadaa ninoo dambe midna nikaax midna wele saddex iyo tobanka kalena qofkan qaraabanimay isku sheeganayaan waa adeerkay waa ina adeerkay waa wiilkaygii waa aabbahay waa kaasa haluma jira halkaa taa uga tag raggaa iyaga ah haddii la soo ikhtisaariyo waa toban haddii la basliyana waa shan iyo toban waxaan u malaynaya tambiihaas waa ujeedaan tambiih tambiihaas waxaa weeye ida ijtamaca kullu dukuur ma ujeedaan waa sabxada afartanaad maya waa kow iyo afartan sabxada kow iyo afartan xaashiyada fiiriya raggii oo dhan baa isku yimid mar haddii shan iyo tobankii nin isku yimaadaan qofka la dhaxlaya dumar waxaan ahayn dumarunbuu noqon weliba zawjay noqonaysaa zawjo rag oo dhan hadday kulmaan ilaa waxaa laga yaabaa inaysan aqoon u lahayn say isku kala xijaabayaan iyo say u kala sokeeyaane qof kastaa u dha qofkaan anna waxaa ii yahay oo adigoo shiikha lagu weydiiyo isagoo dhanna isku yimaadaan waxaa wax ka dhaxlaya saddex nin keliya alibnu walabu wazawj masaladaa qabta wiilkii mayd ku dhalay aabbihii maydkaan dhintay dhalay islaantaan dhimatay zawjkeedii nin keli wey saddexdaas baa wax dhaxlaya keliya ibni ab zawj saddexdaa keliya wax dhaxlaya mar haddii zawj masalada ah ku aragto waxaa dhintay waa zawjadii zawje haddaa ku aragtana waxaa dhintay waa zawjkii oo maxaaba jiraba faa'iide odhanaysa sideedababa inaysan marna dhici karin inay zawj iyo zawjo ku kulmaan dhaxal wuxuun iska hal xidhaalo loo keena mooyaane zawj iyo zawjo wax dhaxlaya ninkiina waa joogaa zawjadiina waa joogta oo yay dhaxlaya laa yajtamicaani fii masalatin waaxida ya masale keliya kuma kulmi karaan qaacidada guusaa u hayso saddexda nin baa wax dhaxlaya wax u dhaxalsii marka xoolaha halkan yaal saddexdaa nin baa raggii wax meesha jooga o dhan waa rag dhaxalsii baa lagu yidhi dhimale baa leedahay wiilku waa casabaa leedahay alibnu casaba wiilku waa casabo casabo waxaa la yidhaha qofka xoolaha wixii u soo harow qaata inta badan casabada xagga raggay ka timaadaa dumarku hal xaba ayaa ka yimaada waxna waxaan leeyahay wax yaraa ka yimaada wiilku waa casabo aabbuhu waa reere sudus ilaa wiil baa meesha jooga sudus waa maxay lixmeelood meel buu wax ku dhaxlayaa qoriga lixaad buu leeyahay aabbuhu wiil baa meesha jooga ibni baa jooga zawj ninkii gabadha qabay weeye dhimatay rubac buu leeyahay maxaa yeelay ilmaha jooga meesha ilmo ayaa jooga waa ibniga ilmuhu zawjku waa reere rubuc aabbuhuna waa reere sudus wiilkuna wixii u soo harow sugayaa labadaa markay meesha ka ambabaxaan waa intaa keliya casabadu marka halkaasi kaa sugaysaa kuwaan ahlufaraa'idka asxaabulfuruudka ah ahlufaradka ah baa masalada ku dhisaysaa qof kasta wuxuu rabaa wixiisi in wax lagu dhiso ninkaana wuxuu rabaa sudus in wax lagu dhiso qoriga lixaadna u qaato ninkaana wuxuu rabaa zawj weeye inuu qoriga afraad qaato xoolo afar meelood loo qaybsha meeshood maxaa la samaynayaa marka labada tirsi baa laisku fiirinaya afar tirada tiradana waxaa la qaadanayaa tirada u yar oo laga heli karo waxa aad doonaysa inaad meesha ka soo saadho maalan lix tirada u yaroo ay ka baxdo lambarka u yaroo lix qoriga lixaad laga saari karo waa waa tirada lixah lix meelood meel xoole inta la qaybshay lix meelood meel yeeshay tirada u yaroo ay ka bixi kardho waa lix haddaa dhahda hadda labiiyo toban bal lix meelood meel waa loo la qaybin karaa beer labo dee waxa weeyaan hal la gaaree tira ka sokaysaa jidha tira yar nimankan dhaxalku iyagoo helaya tirada ka fog ma aadaan lix meelood meel baa ugu yar maxaa soo haray zawj tirada u yaroo afar qoriga afraad ka bixi karana waa afar tirada u yar oo iyadoo isla eg aan jajabgelin qori afraad ka bixi karo waa afar waa arbaca afar iyo lix baad isku fiirinaysaa afar iyo lix baad isku fiirin oo magacyada sii qabsadoo dib baan ka sharaxaynaa insha allahu ee waxaa jira wax la yidhaahdo afar tirada markaad isku fiirisa afar bay mid noqon labadaa tira inay isla ekaadaan inay ishoosgelayaan oo tadaakhul ay yihiin iyo inay isla ekaadaan oo tamaahul ay yihiin iyo inay tabaayun yihiin tabaayun tirada la isku dhufto iyo tawaafuq hadda waxaan leenahay afar iyo lix markaan isku fiirino horta miyay isleeg yihiin tamaahul ma wey yihiin laba tiro isleeg ma wey yihiin mada lix lix baa la ekaan lahayd isma leeka tamaahul maaha ma isgudageli karaan mada isgudagalka waxaa looga jeedaa tirsiga yar markaa ka jadho tirsiga badan waa in tirsiga badan dhammaanayo iyadoo aan baaqi harin haddaan hadda afar lix ka jarno lix baan afar ka jirna maxaa soo haray labo dee afartii mar labaad kuma laaban kadho labaa ka dhiman ma la fahmi waxaa la rabaa lix iyo labo kale waxaa lagu dhahayaa lix iyo labo maxaa ka dhexeeya tadaakhul lix laba jar laba kala jar laba kala jar sufur sufur eber eber soo ma saasoo kalea la rabaa laakiin afar haddaanu lix ka jarno oo laba soo hadho laba meel ilaa taagan baa soo hadhay looma baahna tiradaani isma leeka oo tamaaul ma aha tadaakhulna maaha tiradaan maxay ta waa tawaafuq tawaafuq binisfi weliba weeye nis bay iska waafaqaysaa oo waa maxay tirada badan waa in nis ka bixi karo saxiixa tirada yarna waa in nis saxiixa ka bixi karo lix maxaa u kala bara saddex waa tira aan jajabgelin afarna maxaa u kala bar ah labo waxaan dhahaynaa tawaafuqun binisfi baa ka dhexeeya labadan tirsi nis bay iska waafaqeen mid barkiis kan kale ku dhufo afar maxaa u bara labo afar maxaa u kala bara labo laba waxaa ku dhufataa lix waa imisa laba iyo toban haddaa xagga ka keenana isma khilaafayso lix maxaa u kala bara saddex saddex waxaa ku dhufataa afar waa laba iyo toban waxaa la rabaa mid barkiis kan kale kaamilkii inaad ku dhufatid mid barkiis kan kale dhammaantii inaad ku dhufatid oo ama lix barkeedoo saddexa afartii oo dhan ku dhufo ya ama afar barkeedoo labaa lixdii oo dhan ku dhufo laba-iyo toban dadka xoolaha kaa sugayana waa qof casabanimo wax kaaga sugaye iyo labada aan kaloo ahlu faralka ah haye waxaad leedahay laba-iyo toban bee masaladaani asalkeedu wey aslulmasala laba-iyo toban laba-iyo toban maxaa u sudusa intaydaan ku dhawaaqin aan wax yar sheego sudus maxaa waxaa uga jeednaa laba-iyo toban markii laba lixaad laga dhigo laba-iyo toban markii lix meelood isla-eg loo qaybsho meeshii waa imisay ka dhiganta laba-iyo toban lix qof kala sii qofkii intee hela labo laba-iyo toban waa laba lixaad moogta lixda maxaa sudus u ahaa xabad lixda kalena maxaa sudus u ahaa xabad laba-iyo toban maxaa sudus u ah labo labada ayaa wax ku dhaxlaya sudus ayaa wax ku dhexlayey abki aabbihii aabbihii dhalay qofka dhintay waa reere sudus baa leedahay xoolahan wuxuu leeyahay sudus buu ku leeyahay labaiyo tobanna waxaa u sudusa labo odagaa la siinaya zawjkii gabadha dhimatay qabay waxaa leeyahay labaiyo toban maxaa u rubuca rubuc waa maxay afar meelood markii labaiyo toban loo qaybsho maxaa meesha afraad ka dhigan labaiyo toban saddex u qaybiye afar u qaybiyaan leeh labaiyo toban afar u qaybi meeshii waa imisa meeshii waa saddex dee labaiyo toban waa garanaysaa saddex iyo saddex saabaadiyen baa la yidhahdaa iyo saddex iyo saddex haa afar saddexaad mayaysan ahayn labaiyo tobanku waxaa lagu yidhi labaiyo toban afar u qaybi meeshii waa saddex maxaa labaiyo toban rubuc u ah saddex zawjkiisii xoolaha la qaatay isku dar horta laba waxaa qaatay odaygii aabka ahaa saddexna waxaa qaatay zawjkii waa isku shan labaiyo toban shan ka jir toddobaa soo hadhay toddobadaas wiilkii baa qaadanaya hooyadii dhimatay waa casabanimo ku qaata casaba waxa la dhahaa qofka aan la dhahayn intaasaa leedahay wixii u soo harow qaataa ama ha u yaraato ama ha u badato marna waaba qadaaba casabadu marbu kii ahlulfaralkaa ka xoolo badanaya hadda kan toddobada qaatay ninkii la qaatay labada soo kama badna ninkii saddexda qaatana soo kama badna marbuu ka xoolo badanaya ragoo dhan hadday isku yimaadaan saddexdaasaa wax ka dhaxla masaladoodu waa labaiyo toban qaabkay labaiyo tobanka u tahay waxaa weeye afar iyo labo baa mid afar iyo lix baad mid barkii midka kale ku dhufan labaiyo tobankaas baa labana aabbihii siinaysaa saddexna zawjkii baa siinaysaa toddobada soo hadhayna waxaa siinaysaa ibnigii waay masaladaasi wataa haddaba dadkan raggan hadda meesha lagu sheegay oo tobanka ama shan iyo tobanka qaar waa furuuc qaarna waa usuul qaarna waa qaraabo dhow qaarna waa qaraabo fog xaashiya qariiba xaashiya baciidda la kala dhahaa furuucdu waa labo ibni iyo ibnu ibni waa waxa qofka ka farcamay wiilkiisa iyo wiilkiisa ciddou dhalay soo ma wiilkou dhalay usuushuna waa laba aabbe iyo awowe ninka awoweyna koofiyadda leh waa awowaha koow xaashiyada qariibada ah qaraabada dhow waa maxay awlaadul abaweyn weeye wa awlaadul aabbihi hooyadu dadkay dhaleen ay wada dhaleen ama aabbuhu dhalay iyo wiilashay sii dhaleen waa qaraabada dhow xaashiyada dhinacaada dhow wey waa maalan akhi shaqiiq ahaa akhi liabka ahaa akhi liumka ahaa ibnulakh shaqiiq ah ibnulakh lium ah waxaan leeyahay may ibnulakh liab ah ibnulakh lium isagu maba soo galaba waaye qaraabada fogna waa afaroo waxa weeyaan adeerkaa aab aabbaha aabbiya hooyaba wadaageen adeerkaa aabbaha ay aabba keliya wadaageen iyo wiilashay kala dhaleen waa intaas ayib wuxuu yidhi walwaarihaatu kuwa wax dhaxla oo min annisaa'i dumarkaana sabcun waa toddoba dumarka wax dhaxla waa toddoba lam yucdi ma siin unhaa mid dhadig oo hayrahunna toddobadaa ka soo haray asharcu sharcigu waxba ma siin malaaya gabar dhadig oo toddobada aan ahayn oo sharci wax siiyey ma jidho oo waa kuwee waa iska sheeg sheeg bintun waa gabadhii maydku dhalay bintu ibnin wiilkii maydku dhalay gabadhou dhalay ma u jeedaan wa ummun mushfiqa bintun wa bintu ibnin wa ummu mushfiqa wa ummu mushfiqa hooyadii turidda badnayd haddaysan mushfiqa ahayn oo haddaysan turid lahaynna waa la mide laakiin hooyadu markasta inay aabbaha ka turid badan tahay baa lagu sheegi wa ummu mushfiqa hooyadii yaa naxariista badnayd oo ilmaheeda dhibta uga baqaysay waaye innaa kunnaa min qablu innaa kunnaa qablu fii ahlina mushfiqiin qur-aanka gabadha saddexaadna wa zawjatun waa xaaskii ninkeedu dhintay waaye midda waxa weeyaan afraad waa zawjada midda shanaadna wajadatun waa yeeyo midda lixaadna waa wa muctiqatun islaantii xoraysay kii hadeer walaha lagu dhexlayay bay xoraysay tan toddobaadna wal ukhtu waa gabar walaalah min ayil jihaadi jihaadka tii kooxo kaanad ay ka timaadaba walaashiis aabbihi hooye ugu walaala walaashii aabbe ugu walaala walaashii hooye keliya ugu walaala fa haadihi middaa la sheegayna ciddatunna tiradoodii weeyaan baanad ay dahar waana iska daahirta waa iska caan fahaadihi midaan ciddatunna tiradoodi wey baanat ay dahar waa iska daahir weeyaan iska muuqataa toddobadan gabdhood dee mayxaa lagaaga celin waa gabadhii mayd ku dhalay wa bintu ibnin wiilkii mayd ku dhalay gabadhiisii laguma dhihin gabadhii mayd ku dhalay wiilkeedii laguma dhihin wiilkii mayd ku dhalay gabadhiisi hooyo zawjadii ayeeyo muctiqo tii wax horaysa weeye iyo gabar walaala toddobadaas haddii la basdhiyo toban baa la gaarsiiya saddex keliya lagu dara iyagana haddii la faahfaahiyo weeye tusaalaha faahfaahinta ma taqaanaa binta iyadoo waxba ku darmi mayaan waa keligeed gabar mayd ku dhalay wiilku gabarow dhalay waxba lagu dari mayo hooyo laba hooyo ma jidho waa ummo waa keligeed waa saddex zawja waa keligeed waa afar ayeeyadaas ayeeye kale lagu daray ayeeyada xagga hooya ka timid ayo ayeeyadii xagga aabba ka timid halkaas toddobaan haysanay labada ayeeye mid baa sheegana midda kale ku dar sideed soo maa muctiqadu waa keligeed sideeddii inoo haya toddobadii hore ayeeyaan ku darna waa sideed wal ukhtu walaasha sheegan kaba sooqaa tii shaqiiqa ahayd labadii walaaloodo kale ku dar walaal gabar walaaloo liaba gabar walaaloo liuma sideeddii laba ku dar yaa sideed laba lagu daray toban waa tobankaas ayeeyo meelaan kaga soo darnay iyo labadan gabdhood oo walaalula waa saddexe mid shaqiiqa mid la'aba mid lu'um ah halkaa looga soo daray waa intaa iyagiina waaba aynan ka dhammaadeenba waa intaa keliya ayib baanad ay daharad weeyaan waa dariiqat likhtisaar dariiqat lbasdina waaba sheegnayba ayib iyagana masalaa laga dhisaa maadaama bilowna ku yahay masaladooda aan dibdhigno marka iyaga yaa masalada dhisida dumarkao dhan hadday isku yimaadaan sida hadda raggoo dhan iskugu yimid masaladooda aanay yar dibdhigno dersiga dambe saan ugu qaadana insha allahu tacaala markaas maxaa la xafidayaa wاlwaariثuuna min الrijaali caشhaرة asmaa'uhum macruufaة mujhtahira tobankaa nin hal xafido tanna wاlwaariثaatu min الnisaa'i sabcu toddobadan dumarkaana hal xafido si qofku u ogaado ama aduu soomaali ku xafid ama carabi haddaad soomaali ku tirisid waxba kaama maqna oo ayeeyey ayeeye iyo gabadhii meydku dhalay tow aasaa u tiriso yaa waxaan kaloo haysanaa darsiga dambe la rabaa in la keeno mawaanicdii asbaabulirigii shuruuddii iyo arkaantii maadaama sidaas aan ugu daahnay oo ugu rafarnay waxaan rabaa inay qof kasta insha allahu il iska saaro marka fannigan wazawjatun hadda halkaas tabaa lagu dara sida fasaaxa waxa wey inaan waxba taa lagu darin oo laga tago qur-aanku wuxuu lyidhi wa aslaxnaa lahu zawja xaaskiisi baan u wanaajin zawjatahu lama dhihin marna waxaa ilaahay yidhi wayaa aadamu uskun anta wazawjuka baa lyidhi wazawjatuka lama dhihin wazawjuka aljanna waa sidaa horta qur-aanku yimid waa ugu fasaxsan laakiin nimankan faraa'idku waxay qaateen maadaama la dhihi karo zawj ama zawjaa dhimatay taadii haddii laga daayo lama gala garanayo qofka dhintay baabu lfaraa'id marka la marayo ihbaatu taa'i baa fiican taada in la sugo zawjatun haweenayda la dhaho ninkana zawjun la yidhaahdo masaladaasna aan ku baraarugn ayib intaan markaan saa u qaadannay darsigu halkaasu noogu ekaanaya insha allahu tacaala masalo oo halkaan la xidhiidha baa noo dhiman oo ah wa ummun mushfiqa hooyo dhimrin badan u cabsi badan ilmaheeda yaa waxaa la yidhi hooyadu ilmaha aabbaha waa uga naxariis badan tahayoo biyaha hooyadu ilmaha laga abuuray biyaha ilmaha laga abuuro aabbaha iyo hooyada ka yimid biyaha xagga hooyada ka yimid halkan kalxamaha ah ayuu ka imaanayaa waana qariiba min alqalbi kalxamuhu qalbigiibay u dhow yihiin oo wadnaha agtiisa ah waaye waa marka maxalu shafaqati waraxma wey waa meel raxmadeed aabbuhu biyihiisu min asulbi dhabarkay ka soo baxaya wa huwa baciidun can ilqalbi qalbiga iyo dhabarkuna waa kala fog yihiin saasay biyuhu kala dhowaayeen baa waxay dhaheen culimmadu xikmaddaa ka soo saareenoo hooyadu uga sii naxariis badanta walidaaba nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu la weydiiyey su-aashii ahad yaa ugu xaqnimo badan saaxiibnimadayda nebi allow waxau yidhi ummuk uma man ummuk ummuka saddex jeer waa kaa wallahu subxana wa tacala aclam